waa shir ay furteen beelaha ku dhaqan gobolka gedo inay uga tashadaan oo isku lafaguraan danahoodana ay meel uga soo wada jeestaan ra-iisul wasaaruhu wuxuu ahaa ra-iisul wasaare qaran ayaanu u haysanay ra-iisul wasaare usum u siman beelaha iyo gobolada soomaaliyeed dadka ku dhaqan ra-iisul wasaare laga sugahayay in uu ummadda soomaaliyeed gobol kastaba ha deganaata eh qayb sinaan iyo cadaalad ku dhisan arrimaha qaranka in uu si dhexdhexaada ula dhaqmo ra-iisul wasaaruhu marka haddaba meel cad buu ka istaagay inuusan daacad ka ahayn arrintaas marka laga hadlayo gobolada gedo hase ahaatee haddee gobolada gedood beelaha ku dhaqana soomaaliyeed taa iyana go-aan bay ka gaareen tuhun horena way qabeen in aan cadaalad lagu dhaqaynin balse maanta ayuu ra-iisul wasaaruhu cadaystay in uu danaha beelaha gedood kasoo horjeedo sababtu nasiib darra waxay doontaba ha ahaatee waxyaabaha sida gaarka ah ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed oo ugu diidan yahay shirkan maxaa lagu fasiri karaa
khiyaano qaran weeye way caddahay arrintaasu macno kaleeto oo maanta aanu yeeli karnaa ma jirto ra-iisul wasaaruhu si cad ayuu u khiyaanay gobolada gadood beelaha ku dhaqanay soomaaliyeed dan gaar ah oo uu ka leeyahay ayuuna u hortaagan yahay qarannimo soomaaliyeed ma aha nabadgelyo iyo nabadooni soomaaliyeed ma ahan cadaalad soomaaliyeed iyo soomaalinimo midna ma ahan balse ra-iisul wasaaruhu dan gaar ah oo uu isagu leeyahay oo uu sida ii muuqata khalad ka fahmay ayaa ku wacan sababta uu u hor istaagay hase ahaatee isaga unbaa isceyey oo meel xun istaagay maxaa yeelay beelaha gadood waa ka go-an tahay shirkooda inay wataan way ka go-an tahay in ay nabadooda sidii ay iyagu u dhisi lahaayeen ay u dhaqaaqaan waanu soconayaa shirka garbahaarey meel fiican buuna marayaa marka waxaa ku khasbay haddaan su-aashaada ka jawaabo dan gaar ah oo shaksi weeye ee dan qaran maaha wa waa tahay axmed wararka qaar ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha uu dalbaday waxa cad ee looga hadlaya shirka garbaharey in loo soo gudbiyo laakiin arrintaasi laga biyo diiday maxaa ka jira
ra-iisul wasaaruhu xaq uma lahan haddiiba ay dhab tahay ay run tahay arrintaas inuu codsaday xaq uma u lahan in uu imtixaan mariyo beelaha ku dhaqan goboladaas gadood beeluhu iyaga u madax bannaan sida gobolada kaleeto oo soomaaliyeed ay ugu madax banaan yihiin uguna madax banaanaayeen danahooda inay ka tashadaan wixii ay iyagu markaa soo go-aansadaan ee ku wajahan dowladda federaalka muqdisho iyo xafiiskiisa ra-iisul wasaarenimo beelahaasu markay go-aankooda gaaraan iyagaa soo hordhigi wixii ay ka doonahayaan oo ay xaq ugu leeyihiin dowladda federaalka ah waa ku gartay ra-iisul wasaaraha isaga ayaa madaxdii dalka ka mid a dalkiina ka mas-uul ah marka shirkan ra-iisul wasaaraha wuxuu u arkaa ma dhihi karaa inuu caqabad ku yahay shirkii kale ee horey kaga furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kismaayo shir ka furmay oo maanta socda oo danaha soomaaliyeed iyo jubbooyinka looga hadlayaa ma jiro been abuur weeye waynu wada ognahay madaxweynuhu markuu inta tegey uu isku dayay waxun ku sheega inuu meesha ka furo asay caddaatay bulshooyinkii jubbooyinka inaanay halkaa joogin diyaarna u ahayn shirkaas ahaa boobsiiska iyo hoosgeliska halkii sidii maalintuu ra-iis madaxweynuhu ka tegay loogu kala kaxay ayaa loogu kala maqan yahay sidaa daraaddeed waa wax aad iyo aada u fool xun oo taariikhda baalka madow ee ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed uu ka galay maantay si cad uga muuqan doona khiyaanada iyo mardabada uu ku sameeyey gobolka gadood uu isku deehayo in uu dabamariyo oo jahawareer ku rido danahoodii ay ka tashan lahaayeen sida beel kasta ee soomaaliyeed ee gobol kasta ku dhaqani ay uga tashatay danaheedii taasina shaqayn weyday hadda oo kismaayona lagu kala teg mar hore waxba yaan lagu wareegeysanay shir hore kismaayo ma jira taasu been weeye gedana shirkeeda way wadanaysaa waanay ka shaqayn doontaa waxaa jiray nin yiri waa inta maaragtay uu saluugay dowlad amase baarlamaan markaa jiray odayaalka fuur dheero baarlamaanka noo gala gadda aanu leenahay uga gaabsan maynee geediga wadaay guulaystayaal marka waxaan leeyahay anuguna beelaha gadoodow guulaystayaal geediga wada shirki shirkinana ha socdo ayaan leeyahay marka walaale kismaayo carqalad geda kuma hayso kismaayo ballan baa lalahaa octoobar in la furo shir iyada oo beelihii jubbooyinka oo dham isa soo lafagureenoo hal cod qolo walba ay wadato si nabadgelyo waarta iyo wada shaqeyn waarta looga gaaro shirka laga furi doono magaalada kismaayo diyaar baanay u yihiin beelaha gadood balse khiyaanada ah in la boogsiiyo oo waktigii inta lasoo horumariyo iyadoo aan beelihii diyaar ahayn hoosgelis wax ah oo lasoo qola gooniyo soo diyaarsatay meesha lasoo dhigo amase dhowr qof oo aan masali karin bulshooyinka jubbooyinka in meesha inta lasoo fariisiiyo waxaan jirin laga soo saaro shaqayn mayso beelaha gadoodna taa way diideen shirkoodana way wadanayaan marka xaq bayna u leeyihiin oo waxaa weeyaan mid muqadasa oo aanay ra-iisul wasaaraha iyo cid kaleeto ka codsanaynin ayna u fadhiyi doonin weeye